بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walaalyaal halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa muxaadaro magaceeda la yidhaahdo alfitnatu waalmakhraju minhaa fitanta iyo wixii looga badbaadi lahaa uu inoo soo jeedinayo sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah muxaadaradu waxay ka dhacaysaa masjidulhudaa magaalada lascaanood maanta taariikhdii hijirigu ay tahay bishii sagaalaad eedaaaaankeedii hadeerna shiiqii ayaan kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم آمين ما أنتم بشو أي تيسديدي لباطن بشي رمضان المبارك waxaynu insha allah kelmad ka odhan doonaa alfitanu waalmakhraju minha fitanta iyo waxyaabaha lagaga baxaya fitanta waa mawduuc runtii aada iyo aada muhim jiddan u ah waktiga aynu noolnahay marka loo eego zamankaynu joogno oo rasuulkeeni maxamed ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka warramay waktiga akhiru zamaanka inay fitantu badan doonto takuunu bayna yaday saacati fitanun ka qiطaci اleyli اlmudlimi yusbixu اrajulu fiiha muؤmina wayumsii kaafira wayumsii muؤmina wayusbixu kaafira yabiicu aqwaam diinahum bicaradi min addunya rawahu tirmidi wahuwa xadiidu صaxiix wuxuu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi saacadda qiyaame horteeda waxaa ahaan doona fitan ba ahaan doonta yacni u dhiganta ama aada moodo yani habeenka mugdiga qaybihiisa oo kale sida habeenka mugdiga qaybiba qayb kugu sii dhiibto ayay fitantaasi isu kaa dhiibaysaa qofku wuxuu waabariisanayaa isaga oo mu'min ah wuxuuna galabaysanayaa isagoo gaal ah wuxuu galabaysanayaa isagoo mu'min ah wuxuu waabariysanayaa isagoo gaal ah qolo ummadda ka mid ihii diintooda waxay ku iibsan doonaan buu rasuulku yidhi bicaradin min addunya wax adduunka ka mid a carad adduunka ka mid a ayay ku iibsan doonaan diinkooda xadiidkaasi saxiixada raqamka siddeed boqol iyo toban ayuu ku sugan yahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid kale oo usaama ibnu zayd uu warinayo maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu kor uga baxay calaa ashrafa calaa uطumin min aطaami اlmadiina meelo saroo xusuuna oo dhufaysyo ay leedahay qalcadood korkeeda ayuu soo furay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu yihi hal tarawna maa araa inii la araa mawaaqica اlfitani khilaala buyuutikum ka mawaaqica اlqaطri waxaan ujeeda ma ujeedaan buu leeyay waxaan arkaa yani fitanta meelahay ku dhacaysay guryihiinna dhexdhexdooda iyo meelaha u dhaxeeya baan arkaa fitantii iyadoo ku dhacaysa yani dilkii iyo dagaalkii oo fitantaa muslimiinta dhexdooda sida roobku dhibiciisu ay ku dhacdo dhulka iyo maaragtay meelaha guryaha korkooda iyo hareerahoodaba ah arrimahaas o dhan waxay ku tusinayaan mawduucan inuu yahay mawduuc muhim ah waxaynu u dooranayna mawduuca kan waa qodobka koowaade أحاadiiثa rasuulka salawaatu الlahi wasalaamu عalayh fitanta ka warramaysa waa umuur haybiyaad ah oo ka maqnayd waktigii rasuul ka warramayey oo soo socota ayuu ka sheekeeyey haybka rumayntiisuna waa rukni min arkaan اliimaan oo dadku inay fahmaan waxyaabaha soo socda ee waktigaa rasuul ka sii warramayey oo haddana shay waaqicoo dhacay ah waxaa kaloo aynu u doorannay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ummadda aad buu uga digay fitanta iyo siyaabaha looga baxayana wuu ka hadlay taasina waxay keenaysaa inagoo ku dayanayna nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baynu ka warramaynaa ee fitantaynu ka digaynaa qodobka saddexaad fitantu markay dhacdo waxay tusaale u tahay in saacaddii qiyaame ay dhowaatay oo ummadda markaa looga baahanayo inay diyaargarow culus gasho si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulankiisa ay gu diyaargarowdo waxaynu kaloo u doorannay waaqica maanta aynu ku noolnahay oo colaadaha iyo waxyaabaha magaalada ka huraya iyo hareeraheedaba colaadda ciidamada iyo isdiyaargarowga iyo hawlaha jira baa waxaa munaasib ah in ummadda loo sheego wejka xaqa ah ee rasuulkeeni moxamed ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxyaabaha noocan oo kale markay yimaadaan oo ummaddu muslimka ay iska hor timaado waxa habboon in ay fahmaan ummaddu awgeed baynu u qaadanay mawduucan isaga ah alfitna haddaynu eegno qur'aanka iyo sunnaha maxaa loo yaqaanaa alfitna macaani aad fara badan ayaa ereyga alfitna qur-aanka ku yimi fitna mararka qaarkood waxaa looga jeedaa shirk iyo gaalnimo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah waalfitnatu ashaddu min alqatli macnaha labada aayadood fitnada waxaa looga jeedaa shirkiga iyo gaalnimada oo gaaladii la dagaalama xataa laa takuuna fitna ilaa shirki laga waayo ama fitnada oo shirkiga ayaa ka daran dilka fitnadu waxay ku timaadaa bimacna alimtixaanu walibtilaa qofkoo la imtixaamo oo la jirrabo oo la ibtileeyo ayaa fitna la yidhaahdaa macaanaheeda ka mid a axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun dadku ma waxay malaynayaan in looga tegayo inay yidhaahdeen ilaahay baan rumaynay iyagoo aan la fitnayn ay laa yubtaluuna iyagoo aan ibtilaa iyo imtixaan la soo marin ba waanu rumaynay in looga tegayo miyay malaysanayaan fitnadu macaanideeda waxaa ka mid a xagga qur-aanka markaynu eegno bimacna alcadaab ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo daa'ifa dadka ka mida ka warramaya wa min annaasi man yaquulu aamanna billah faidaa uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi kacadaabi illah dadka waxaa ka mid a kuwa odhanaya ilaahay baan rumaynay haddii ilaahay dartii loo dhibo jacala fitnata annaas yacni cadaabka dadku ay ku samaynayaan iyo ciqaabka iyo dhibka ay gaadhsiinayaanba waxay ka dhigayaan cadaabtii ilaahay oo kale marka fitna bimacna alcadaab ay halkaana ku timi fitno waxay kaloo ku timi alixraaqu binnaar dab oo wax lagu gubo fitne ayaa la yidhaahdaa sida ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaati uma lam yatuubuu yacni kuwa mu'miniinta gubaya iyo gabdhaha mu'minaadka ah oo aan ka toobad keenaynin waa ka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu yaboohay aayaadkaa ku sheegay fii suurati alburuuj oo markaa fitna halkaa waxaa looga jeeda alixraaqu binnaar naaroo wax lagu gubo fitnadu bimacna alqatli dilkay ku timaadaa waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu in khiftum yani haddaad ka cabsataan an yaftinakum aladiina inay idin laayaan kuwii gaalada ah manaa yaktulakum waa lagu macniyey waxaa ka mid a macna alfitna asaddu can sabiili اllahi jidka ilahay oo la is hortaago ayaa la yidhaha fitno waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk ka digtoonow yani inay kaa celiyaan oo kaa hor awdaan can bacdi maa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey wax ka mid a inay kaa fitneeyaan bimacnaa kaa celiyaan ka digtoonow oo taa macnaheedu uu yahay asaddu يعني عن عن الحق وعن عن سبيل الله فتنة وحي كنت ما بمعنى المعذرة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين fitnadoodii may ahayn oo loo jeeda markaa cudurdaarashadoodii wax kale may noqon inay yidhaahdeen mooyaane waxaanu ahayn mushrikiin maanaan ahayn allow fitnadu waxay ku timaadaa bimacnaa dalaala baadinimo ayay ku timaadaa waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an qofki ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la maago fitnatahu ay bimacnaa idlaalahu lumintiisa qofka uu la maago inuu lumiyo falan tamlika lahu min allahi shay-an adigu ilaahay xaggiisa waxba uga heli mayso qof ilaahay luminayo fitnadu waxay ku timaadaa bimacna aljunuun waali bay ku timaadaa fasatubsiru wayubsiruun biayikum lmaftuun yani waad arki doontaa iyana way arki doonaan kiina waalidu ay taabatay baa rasuulka lagu leeyahay oo rasuulka waxay ku idhaahdeen waad waalantahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun marka waxaa weeye baayikum maftuun waxaa looga jeedaa fitnada halka kan waali baa looga jeedaa waxay ku timaadaa fitnadu bimacna alimi dembigay ku timaadaa wa minhum man yaquulu udan lii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqauu ay bimacnaa ay fi limi saqauu dembigii ayay ku dhexdhaceen waa kuwii munaafiqiinta ka mid ahaa ee lahaa noo idan markaa takhallufka waayo waxaanaan dumarkaa iskama haysan karo caddaanka haddaan u tagno kuwa munaafiqiina waxaa ku hadlay alaa fi lfitnati saqauu ay fi limi saqauu baa ilahay lehi subxaana wa tacaala fitantu macaanaeedu way fara badan tahay anwaacdeeduna way badan tahay qudheediyo waxaa ka mid a fitnatulmaal maalka waa lagu fitnoobaa fitan buu leeyahay fitnatu nisaa dumarka fitantoodaa ka mid a anwaacda fitanta fitnatu lawlaad carruurta ayaa lagu fitnoobaa oo fitanta ka mid a waxaa ka mid a fitnatu alqatli waalqitaal dagaalka dadka islaamka ay ku dagaalamaan oo cid xaq ku taagan marka aanay jirin ay isku hayaan waxyaabaha maaragtay madaxtinimo iyo xukun iyo maamule iyo wax noocaas ay ku hordamayaan fitan baa la yidhahdaa shareecada calaa lisaani sharci fitan baa la yidhahdaa marka fitnatu alqatli waalqitaal taynu hadda u jeedno taa un weeyaan baynu insha allahu tacaala wax ka odhanaynaa waxaa aad iyo aad islaamku u ilaaliyey dhiigga qofka muslimka ah oo aad baa loo weyneeyey oo allah subxaanahu wa tacaala dembi ilaahay lagu caasiyo marka gaalnimo laga yimaado waxaa soo labaynaya waxa weeyaan dhiigga qofka muslimkaoo la daadiyo walidaalika baa qur-aanka markaad eegto ilaahay wuxuu ku tilmaamay waciid aad u weyn qofka qof muslima dila waman yaqtul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلى شن قودي بالله الشيء قفك قف مسلم أو كسر الدلاء وعلى لي مركة ورسولة جهنم وهي أبا الكيسو طلبات وعوية وكواريا تصدحات إلهي سبحانه وتعالى بأو عروضي talabaad nacdashiisii baa korka ka fuushanaatay oo naxariistiibu alla ka dheereeyey tashanaad waxaa loo diyaariyaa cadaab caiim ah cadaab weyn baa ilahi subxana wa taala u diyaariy waa jariimo aad u weyn dil qof muslima kas loo dilo waxaa lagu lamaaneeyey shirkiga markii laga hadlay baa waxaa lagu lamaaneeyey waxaa layahay dilka nafta islaamka ah wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq markaa dee nafta muslimadda xaq waa la dili karaa laakiin wixii sharcigu baneeyey baa lagu dili karaa markaan sharcigu ogolayn baa laga hadlayaa dilka la dilo waa jariime aad u weyn waxaa cabdillaahi bn mascuud radi allahu canhu u warinaya wuxuu uhi jaa rajul qaala rajulu ya rasuula allah ayu danbi akbaru cinda allah rasuulkaan inima wuxuu rasuulka ilaahayow dembi keebaa ilaahay agtiisa ugu weyn qaala an tadcuu lilaahi niddan an tadcuwa lilaahi niddan ilaahay inaad nid ugu yeedho oo maxaanku ahay fac iyo lamaane aada ilaahay u yeesho maciisa wa huwa khalaqaka qaala uma ayu maxaa kaloo ku xiga qaala an taqtula waladaka khashyata an yacama macaka inaad wiilkaaga disho adiga oo maxaan ku le ka cabsanaya inuu wax kula cuno oo khashyata an yadca macak waa kharaja makraj alghaalib ama laa mafhuuma lahu wax mafhuuma ma leh waxa weeye wuxuu leeyahay ibnu xajar oo kale fatxulbaariga waxaan laga qaadan karaa in dunuubta ay kala waaweyn tahay oo ninku ilmihiisa inuu dilo isagoo arrintaa u dilaya yani maarata dilalka kale inay meelaha qaarkood ka xoog badnaan karto oo dembiga qudhiisu uu sii kala xoog badnaan karo unbaa laga qaadanaya halkaa waxaa ka muuqata markaa dilka qofkan muslimkaa la dilo shirkigii baa lagu lamaaneeyey iyo gaalnimadii waxaa kaloo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidka cabdillahi bni cumar lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman fi saxi bukhari buu ku suganya xadidkaas wuxuu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka mu'minkii ka zuuli maayo inuu diintiisa waasicnimo kaga sugan yahay si waasica inuu kaga sugan yahay intaanu dhiig xaaraana ku dhicin oo qof muslima dhiiggii aanu daadin oo taa macnaheedu waxa weeyaan haddii qofku dhiig uu daadiyo horta waxaa laga siibaa marka hore xishoodka ayaa laga siibaa baa la yidhioo wuxuu noqonayaa markaa waxa uu bilaabay buu hore isaga wadanaya hawsh baa la fuudaanaysa amase acmaashiisa saalixaadka wan wanaagsan waasicnimo iskaga jiraa dembi kastoo ku dhaco camalkii wanaagsanaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey baa markaa laga yaabaa dee in loogu dhaafo wixii kale laakiin haddii dil uu ku dhaco acmaashii way soo ceedhiyantay ceedhir baa meeshii yimi waasicnimadii markaa meeshii ma jirto taana waa la yidhi ama waxa weeyaan xagga qabuulka naftiisa waxa weeya marka uu dilka galo ayaa xaalkiisu adkaanaya arrimahaasoo dhan waa lagu macneeyey adugu waxa weeye qofkii mar haddii uu dil galay waxa weeyaan midiba miday kuusii dhiibaysa hawsh baa u fuudaanayso jariimo weyn oo culus buu meeshaa galay weeyaan waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay xadiidka cabdillahi bni mascuud inuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi awalu maa yuqdaa bayna annaasi fi dimaa waxa u horeeya ee dadka lagu kala xukumo maalinta qiyaame waa dhiigagga wixii dadkii wax laayey iyo qofkii qof dilay arrimahaasaa xukunka lagu bilaabaya oo haddii la yidhahdo xadiid kale wuxuu leeyay awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu asalaa waxa u horreeya maalinta qiyaamada addoonka lagu xisaabiyaa waa salaadiisa miyay iska hor imanayeen jawaabtu waa maya wixii cibaado ahaa ee qofka iyo rabbigii ka dhexeeyeyna salaadda u horraysa marka tawxiidka dee mumin buu ahay tawxiidka laga soo gudbo marka xuquuq bani aadan laga hadlana dhiigga ayaa u horreeya waxa qiyaamaha dadka markaa la weydiin doono oo xisaabtu ay ka iman doonto si kale marka ynu egno axaadiida rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay aad uga hadlaysaa in qofka muslimka aanay u bannaanayn inuu hub u qaato muslimiinta oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka cabdillahi bni cumar uu warinayo oo saxiixulbukhaari ku sugan kitaabu lfitan man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofka hubka noo qaata haddaan ummadda islaamka a nahay falaysa mina nagama mid aha buu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidku dalaaladiisu waxay tusinaysaa in muslimku inay dagaalamaan inay xaaraan tahay falaysa mina ay falaysa calaa ariiqatina waddadayadii ee islaamku waddadu qaadi jiray kuma socdo taa macnaheedu gaalnimo laga qaadan maaye waxay ka dhigan tahay man gasha falaysa mina walaysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub waxa kuwaas nagaa mid aha oo markaa dee qofkaan xalaashanayn qofkaan xalaashanaynin macnaha kabiiro weyn oo dembi ayuu ku jiraa kiisa isagu xalaashaday ee reer hebel dhiiggiisu aniga waa i xalaal oo waan laynayaa oo maxaan ku lehay diintu waa ii ogoshahay oo xalaal bay ii tahay dhiiggoodu kaa isagu waa ridooba diintu bannaanka ka jooga qofkii xalaashada dhiigga bani fulaan qofkii xalaashada laakiin markuu og yahay in dembi ay tahado oo kabiiro weyn ay tahay oo maxaan ku lehay ana shareecada ku bannaanayn laakiin uu samaynayo taa waxaa la markaa kabiire ayaa la yidhahdaa cinda ahlisunna waljamaaca waxaa aada sharcigu u reebayaa iska dhaaf dilkee in qofka muslimkaa qoriga lagu fiiqo iyo hubka xaggiisa lagu fiiqo ayaa diintu reebtay oo nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrintaa waynaga reebay xadiidka abi hurayra oo uu warinaayo ayaa wuxuu rasuulku leeyahay laa yushiiru axadukum calaa akhiihi bisilaax fainahu laa yadri lacalla ashayaana yanzicu fii yadayhi fayaقacu fii xufrati min الnaar wuxuu rasuulku yhi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh laa yushiiru siiqada nafyiga nahy bay faa'idaynaysaa yaanu fiiqin midkiin walaalkii qoriga yaanu ku fiiqin yani hubka yaanu ku fiiqin waayo ma oga in shaydaanku intuu gacantiisa ka bixiyo ee dabeetana dee uu ku dhaco qofkiio oo fayaqacu fii xufratin goduu ku dhaco godkaasoo min annaari ka mid ah waad ku fiiqday dee shaydaanu baaba gacantaadii markaa ku fakiyayoo keebkumbaabad qabato waataa dee xabaddii ku dhacday kaaga fakay arrintaasi markaa dee waxaa weeyaan dhiig baad gashay rasuulku saas uga digaya bal xadiidka tirmidi warinaya wuxuu leeyahay man ashaara ilaa akhiihi bixadiidati lacanathu lmalaa'ika qofka ku fiiqa birta maarata waxaa lagu dagaalamo qofka waalka ku fiiqa waxaa weeye malaa'igta ayaa nacdashay buu rasulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh heerkaas baa la gaarsiy waxaa jaabir bnu cabdillaahi leeyahay mara rajulu bisihaami fi lmasjid qalabkay waktiga ku dagaalamayen weliba dee qalabkan hadda la haystee khatarta wax baabiinaya ma ahayne waa leebab iyo fallaalo iyo warama waramooyin iyo wax noocaas nin baa wuxuu la soo maray masaajidka isagoo leebabkiisii wata leebabkii tuuri jiray ee lagu dagaalami jiray markaasuu yidhi rasuulku amsik binishaariha war afkeeda qabo yani bahala leebabka afkooda qabo oo si aan qof muslima aadan maxaan ku dhahda dee intay muddo aan waxu yeelin afka qabo buu ku yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari baa wariyey waana kitaabu lfitan ayuu ku yimi dhankale rasuulku si cumuuma ayuu u nahinayaa muslimiintu dhexdooda inay dagaalamaan oo waxa ka ratimaya ayuu sheegay dadku hadday dagaalamaan iyo khatartay leedahay fii xadiidi abi bakrata radia allahu canhu oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar hadday kulmaan labada muslim seeftoodu hadday kulmaan muslimiinta hadday kulmaan oo seefooda ay maaragtay iskula kulmaan waxaa weeye kii wax dilay iyo kii la dilayba fi nnaar buu gelayaa u rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka qaatilkaa garanaya rasuulka ilaahayow famaa baalu lmaqtuul ka la dilay xaalkiisu muxuu yahay isagu maxbama dilin be meesha goobta waa yimi dee kawaba la geysay marka goobtiisa soo taagay inahu kaana xariisan calaa qatli isaga qudhigiisu waxba uma hambayne nabarkunbaa de laga horreeyey wuxuu ku dadaalayey inuu wax dilo markaa niyadaa casmiga u goostay ee goobta uu la yimi oo hubkii uu sito safka uu soo galay taas ayaa waxay keenaysaa in maxaan ku dhahdaa uu isaga qudhigiisu la kiisaya ka kale qurdubi markuu xadiidkaa fasirayay wuxuu yidhi xadidkaas wuxuu caddaynayaa ana alqitaala ida kaana calaa jahlin min alabi dunya aw itibaaci hawa فهو الذي uريida bه بqwلihi الqاaتل والمqتuل في الناar dagaalka loo jeedaa waa dagaalka jahliga lagu gelayo ee ummaddu ay addunyo ku doonayso ama hawraa addunyo xun qabs iyo kan ka qaadi noq kan ka adkow san ka yeer wixii noocaas ah ee addunyo lagu raadinayo ee naf lagu raacayo reer hebel yaanu ka adkanin qol hebel ka adkow arrimaha noocaasa wey ka loo jeedaa buu leeyahy xadiidka markuu macnaynaya rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxyaabahaan laga aqbalin bay ka mid ahayd ee uu ilaahay weydiistay inaan ummaddiisa dagaal dhex marin oo xadiidka saxiix muslim ku sugan xadiida caamir ibnu sacad can abiih wuxuu leeyahay sa'altu rabbii alaaan rabbigay saddex shay baan weydiistayo faacطaanii intayni wamanacanii waaxidatan labana waa i siiyey midna waa ii diiday sa'altu rabbii an laa yuhlika ummatii bisana faacطaaniiha rabbigay waxaan weydiistay ummadda inaan abaar lagu halaagin ummadda islaamka ah ilahay waa isiiye oo ummadda islaamka abaar lagu halaagi maayo dhammaanteed wa sa'altuhu an laa yuhlika ummatii bilgaraq waxaan rabbigay weydiistay ummaddayda inaanu biyo ku qarqin oo ku hafin oo wax maaragtay samada kaga yimo roob ah ama bado aanu ku halaagin oo ku dhammaynin baa rabbiga wy faacطaaniiha waa i siiye wasa'altuhu an laa yajcala ba'sahum baynahum famanacaniiha waxaan rabbiga weydiistay inaan dagaal dhexdooda ilaahay dhigin muslimiinta taa waa lay diiday taa waa lay diiday waana taa dhacaysa oo muslimiinta markas intaa waa waa shay ilaahay u diiday dagaalku waa jiray markaa muslimiinta intaa waa dhex maraya rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maalintii xajatulwadaac oo xajkii uu xajiyey oo yowm alxaji alaكbar weliba la joogayo oo mino la joogo maalintaas aad buu dadka ula hadlay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaaba badan buu u sheegay waxaa ka mid ahaa waxyaabuu u sheegay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa hal ballagtu qulnaa nacam qaala allaahuma ashhad falyuballiq ashaahidu alghaa'iba markuu la hadlay oo hadalku waa dheera maantu waa maalinma ilaah iyo rasuulkiisa yaqaan miyaanay maanta xajul akbar miyaanay ahayn beledku waa beledke ilaah iyo rasuulkiisa yaqaana bay ku jawaabeen miyaanay maka ahayn beledkanu joogna bishu waa bilma wuxuu soo wada markii dambe wuxuu yidhi dhiiggiina dad yow islaamka ahay dimaa'akum dhiiggiina iyo xoolihiina iyo acraadiina alcirdu mawdica almadxi waaldami ayaa la yidhahdaa oo qofka meesha maaragtay wax laga yidhahdo waa sharaftiisa iyo laga caado ama laga ceebayo ama laga ammaano intaasba waa xaaraan dhexdiina sida maalintan ay xurmo u leedahay oo beledkanu xurmo u leeyahay ayaa arrimahaasoo dham ina dhexdiina xaaraan ka yahay ilaahayow inaan gaadhsiiye ka markhaati haw ayuu rasuulku yii salawaatu ullahi wasalaamu calayh war ma idin gaadhsiiyey markaase haa waadna gaadhsiisay ilahu ka markhaati haw kiina joogaa ka maqan ha gaadhsiiye warkaa baaqaasu ha baaqu rasuulku soo saaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo ummadda islaamka dhexdooda laga dhawrayo in dagaal dhex maro xadiid kale wuxuu ku leeyahay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin laa tarjicu rajaca bimacnaa saara ha ahaanina aniga gadaashay ha ahaanina gaalo qaarba qaarka kale qoorta ka gooyo ha noqonina buuri rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo macnaha waxay looga jeedi karaa dee gaaladu iyagunbaaba isdilayo oo gaalkaa markaa ku habboon qoorta in laga gooyo marka waxaa samayseen haddaa islaysaan oo qaarba qaarkiina kala rasaas kala daalo oo qoorta ka gooyo wixii gaalada ku habboonaabaa dhexdiina ku samayseen waa macne amase waxay noqon kartaaba dee haddaa saa yeeshaan ha isxalaashanina oo kufriga markaa xaqiiqa in looga jeedo hadduu qofku walaalkii dhiiggiisa xalaashto markaa diintii waa ka baxay ama kufriguba dee sida asal ahaanba uu iska yahay marka loo eego kabiirada iyo dembiga weyn kufriguna kufrigu noqonay macnaha kabiirada weyn ee noocaasa ku dhicina intaba waa noqonaysa waxaa kaloo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ka warramay dhan kale haddii laga eego dil badan inuu dhici doono oo laga digayo dil fara badan muslimiinta dhexdooda inuu dhacayo oo fitan ay tahay baa rasuulku salawatu ullahi wasalamu aleyh ka warramay oo xadiidka bukhaari ku sugan wuxuu leeyahay min xadiisi abi hurayra yataqaarabu الzamaanu wayanqusu اlcilmu alcamalna riwaayad kale way sheegayaan wayulqa ashuxu watadharu اlfitanu wayakuru اlharju qaaluu yaa rasuula اllahi ayamaa huwa qaala alqatlu alqatlu waxaa isku soo dhawaan doona buu rasuulku yihi zamanka zamanku isku soo dhawaan doonaa waktigu waa yaraan doonaa cilmiguna waa yaraan doonaa oo xadiid kale waxay tilmaamaysaa bimowti اlculamaa yanqus alcilmu biqabdi alculamaa culimadoo la qabdoodoo dhinta ayaa markaa cilmigu yeelaya juhaal baa markaas ku soo haraysa waxaa la ridi doonaa bakaynimada ayaa dadka dhexdooda lagu tuuri doonaa wa tadharu alfitanu fitanta ayaa muuqan doonta wayaktur lharju harjigaa badan doona markaasay rasuulka ilaahay muxuu yahay harj muxuu yahay kaasi alqatlu alqatlu waa dilka dilka dilka islaaynaysaan kaa weeye ka harjiga looga jeeda kaasaa badan doona ibnu bataal oo raggii aimadii hore waliba mutaqadim ah oo dhintay afar boqol iyo sagaal iyo afartankii jiriyadu markay ahayd inana kun iyo afar boqol iyo sideed iyo labaatanki weli taagana imisaa inoo dhexeeya muddo aad u dheer ayaa wuxuu leeyahay isagoo xadiidkaa sharxinaya kitaabkiisa maarata bukhaari uu ku sharxiyey wuxuu yidhi wa jamiicu maa tadamanahu hada alxadiid min alashraadi qad ra'aynaaha acyaanan faqad naqasa alcilmu وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن xagee la jooga marka waktigaasaa wuxuu leeyahay xadiidkaasu intaa uu ka warramay oo dhan zamanka isku soo dhawaaday haddaad tidhaahdo iyo haddaad tidhaahdo maxaanku idhahdaa cilmigo yaraada iyo bakayrnimadoo dadka lagu dhex tuuro iyo fitantoo muuqata iyo dilkoo bata intaaba waan aragnay buu leeyahay oo cilmigiina waa yaraaday jahligii waa muuqday bakayrnimadii dadka qulubtooda lagu riday fitantiina waa badatay buu yihi sheekhu wuxuu leeyahay xadiidka kale min xadiidi abi hurayra oo rasuul ka warramayo arrimaha soo socda waana waxyaabaa hadda waaqicee taagan wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi naftaydu gacantiisakay ku jirtaan ku dhaarteen layaأtiyanna calى الnaasi zamaanu laa yadri اlqaatilu fii أyi شhayin qatal walaa yadri اlmaqtuulu fii أyi شhayin qutil rasuulku waa dhaartay oo allahba ku dhaartay waxaa iman doona zamaan baa iman doona buu yidhi aanu ogayn kii wax dilay muxuu wax ku dilay bal sababtu wax ku dilay garama maayo muxuu dilay kii la dilayna maxaa lagu di lagugu dilay isna garan maayo oo waxay leeyihin culamadu macnaha meesha hadalku wuxuu socdaa dilka ayaa iska badan doona markaa shay shay iska yaroo fudud laba is afdhaafay saxbad buu ku tirinaya oo waa taagan dee maanta qaac unbuu ka siinaya mar hadduu dilku iska bato dee kan wax dilay markaa xikmad yaraan bu wax ku dilaya kan la dilay qudhiisu war ninku muxuu kugu dilay xabaduna iska dhacaysa un dee sidii ku nasiibsaday sheegi jireen baa maaragtay iska dhacaysa war maxaa lagugu togtay kan wax dilay muu wax ku dilay garan maayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasuu inoo sheegay oo waxyaabaha qaybiyaadka ee rumaynta u baahan waaqicna haddayna waa inuu ah inoo dhacaya waxaa ka mid a dagaalka noocaasa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ka digayo muslimiinta dhexdiisa ah wuxuu ku tilmaamay raaya camiya raayad indhala-aaneed man qaatala taxta raayatin camiya yaqdabu licasabiyatin aw yadcuu ilaa casabiyat aw yansuru casabiya faqutila faqitlatun jaahiliya waa raayo calan indhala-aaneed buu ku dagaalam ku hoos dagaalamaya oo wuxuu caroona ku imanaya qofka caynkaa lagu dilo faqitlatun jaahiliya dil jaahiliya ayuu dhintay oo aan islaamnimadii waafaqsanayn buu ku dhintay ayaa rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dagaaladu markay caynkaa yihiin bayna alislaam oo daraf xaqi aanu jirin waa sida hadda waaqica yaalla waxa weeyaan waa kuwa axaadiida rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh uu ka hadlayo wey rasuulku haddii la isweydiiyo oo maxaa lagaga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa ko alhuruubu min alfitan in laga cararo meesha dagaalka noocaasu ka socdo ee fitantu ay ka jirto inaad ka dhex baxdo ka dhex baxdo ba lagaa doonaya waayo rasuulka inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh arrintu xalkeedu inuu saas yahay min xadiisi abi bakra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay slam innaha satakunu fitanun alaa uma takunu fitnatun القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله إن كرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث كاس وحديث آد مهم وعليه رسولكم وها أهان دون فتن بأهان دون فتنة كذب أهان دون القاعد فيها كفردية فتن تادح ديدا أيا وحكا خير بنية كسعانية كسعانية أنا وحكا خير بنية كأردية يعني كفردية وحكا خير بنية كتاغن ka taaganna wuxuu ka khayr badaya ka soconaya ka soconayaana wuxuu ka khayr badaya ka degdegaya ee u socda oo riwaayad kale waxaa annaa'imu fiiha khayru min alyaqdaan ka hurdaa wuxuu ka khayr badan yahay ka soo jeeda fitanta dhexdeeda shuraaxda qaarkood waxay leeyihiin alqaacidu fiiha ay fii zamaaniha canha ka fadhiya zamankaa fitanta oo fitanta ka fadhiya wuxuu ka khayr badanya ka taagan amaye eh sharka naftiisa kuwa ku jiraaba kala kala heerarkay ku jiraan bay ku kala fiican yihiinoo ka fadhiyo ee markaa aan dagaalka ridaynin wuxuu ka fiican yahay ka taagan ee eegaya
ka taaganna wuxuu ka fiican yahay ka ku socda ka ku socdaana wuxuu kasii fiican yahay ka u hordaya marka waxa weeye sharka naftiisii ayaa maxaan ku dhaad moodaaba inuu kala roon yahay saasna waa macne markaasaa rasuulkiiba waaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi hadday dhacdo fitantaas sidaa la ysugu dareero sidaa la ysu lahayo ninkii geelle geeliis ha qabto kii adhiliina adhigiis ha qabto kii dhulle meel beera iyo waxa noocaasa beerihii dhulkiis ha qabto markaasaa rasuulka ilah ninkaan isagu intaan midna lahayn geelna lahayn adhina lahayn dhulna lahayn muxuu yeelaya seefta iyo xabadda markaa qorigu haysta dee ila hadda markaa seef baa laga hadlaya seeftiis ha qaato waxa weeye afkeeda dhagaxa ku garaaco dabeetana ha fakadoo naftiisa ha badbaadiyo mar haddii seeftii burburtay wax lagu dagaalama jiro naftaadana meeshaa ku dhibanne badbaadi weeye macnaheedu nin kalaa hadlay wax kastoo waa laga jawaabay ka waran nin baa hadda wuxuu rasuulka ilaahay haddii laygeeyo meesha ila waa la ysafduubaya qafaal baa jire haddii la afduubo oo meel aanan rabinba inta lay qabto inuu kurihto haddii lay khasbo xataa yundalaqa bi ilaa axadi safayni ama labadan kooxood ee dagaalamaya saf ka mida lay taago hadda markaa dee waxbana ma dilayo de waa la waa la hayaa halkaa noo taagan mid ugu dhufta seeftiisa u dilo amase waxa laygu soo horreeye ugu dhaco oo meeshaan ku dhinto xaalkaygu muxuu noqonaya markaasaa wuxuu yidhi kaa ku dilay baa dembigaagii iyo dembigiisiiba la tegey naarta ku gelaya kaas markaa isagu waa badbaadiy ogow yani isagoo gacantana kama dagaalami lakin waa nin inta la qafaalay meeshii la taagay un safti la taagay meel cararn aan garanay markaa cararkii taagan goobti markuu istaagay isagoo aan weli maaragtay bal saad goo jirtaba aan ka fakerin bay qabsatay saasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku jawaabay oo taa macnaheed waxa weeyaan fitantiiba waxaa la rabaa sida ugu fiican ee aad uga dhex bixi karto naftaada inaad ka badbaadiso cidnaadan gacantaada ku dilin adiguna naftaada aad badbaadiso xadiidkao ka hadla macnaa wuxuu leey ku dhow min xadiisi abi hurayra satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im wاlqaa'imu fiiha khayru min almaashi wاlmaashi fiiha khayru min asaaci ilayha waman tasharafa laha tastashrifuhu qofka u hangaltaaga oo eegeego markaa meesha xaggee wax marayay way la tegaysaa waayo waxaa laga yaaba dee ina xamaasa ku qaado iyo casabiyadii wax ku qaadaan marka waxa weeye way halaagaysaa waa la tegaysaa waman wajada wajada malja'an aw macaadan falyacud bihi qofka meel macaad iyo malja waa isku macnay qofka meel uu gala helo magan gala helo meeshaas ka galo ama gurigiis ha galo ama maaa meel uu maaragtay aad hoosta ka xidhato aad xidhi kugu arkay halkaa ku jira aad naftaada ku badbaadiso saasaa rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid kale oo tilmaamaya gacan laabashadu inay tahay shayga daruuriga si aad uga badbaado dhibkao naftaada cadaabka aad uga badbaadiso waylun lilcarab min sharin qad iqtarab aflaxa man kafa yadahu waxaa liibaanay buu rasuulku yidhi markuu dhibka sheegay man kafa yadahu qofka gacantiisa laaba oo mar haddii ay tahay dagaal muslim dhexdiis ah oo aan araf xaqa aadan markaa la soconin labada atraafba ay adduunyada isku haystaan waana dagaalada jira saasay u badan yihiini waxa weeyaan wuxuu rasuulku leeyay waxaa liibaanay man kafa yadahu qofka gacantiisa laabay qofkaasaa liibaanay buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii saxiix bukhari wa xadis kusugay waxaa kale oo rasuulku tilmaamay siyaabaha looga badbaadayo kacararkaynu wali haynaye xadiidka abi saciid alkhudri fii saxiix bukhaari ku sugan yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslimi hanamun yatbacu biha shacafa aljibaali wamawaaqica alqatri yafiru bidiinihi min alfitan waxaa dhow buu rasuulku yidhi inuu qofka muslimkaa maalkiisa u fiican u ahaado ama maalkiisa wanaagsan u ahaado waxoogaa adhiga uu ku raaco shacafa aljibaal buuraha dhakadooda xanyaroo ku raaco in maalkiisa u fiican ay ahaata baa dhowaatay iyo wa mawaaqica alqatri meesha dhibicdiiba roob ku dhacdo jeexyada iyo waadiyada meelaha hoose meelaha hoose oo jeexyada oo xoolo yar la joogo ama meel buur dhakadeeda ayuu xayn ku haystaa yafiru bidiinihi min alfitan isagoo la cararaya diintiisa fitana kala cararaya oo taa macnaheedu waxa weeyaan dee halkaa wuxuu aaday mar haddii meelihii dagaal ka socdaan meel aan markaa cidiba kuugu imaanayn in adigu diintaada ku nabad gasho la aad taas baa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh marka waxaa wey qodobka koowaad oo lagaga baxayo waa inaad fitanta ka dhex baxdo qodobka labaad oo ilaahay kaaga badbaadinaya fitanta lagaa doonaya waa taqwa allah taqwa allahi hiya khayru makhrajin cabsida ilaahay baa waxay tahay yani waxa weeyaan bixitaan laga baxo fitanta laga dhex baxo cabsida ilahay baa ugu weyn wax kaa saara oo ilaahay baa wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka cabsadaa wuxuu helayaa oo alla uu yeelaya alle meelu ka baxo dhib kasta oo yimaada ilahay waa ka dhex saaraya illa waa qof rabbigii ku xidhanay waman yattaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka cabsadaa alla subxaanaه wa tacaala arrinkiisa wuxuu ka yeelayaa fudayd buu ka yeelaya ina allaha maca aladiina اtaqw wاladiina hum muxsinuun ilahay wuxuu la jiraa oo u gargaaraya oo garab siinaya oo badbaadinaya oo fitanta ka dhex saaraya kuwa maxaan ku dhahdaa ilaahay ka cabsanaya ee ixsaanka iyo sabafalka iyo wanaaggana la imanaya kuwaas baa allah subxaanaه wa tacala uu ka badbaadinaya dhibka marka ilahay waa la jira macnahedu waxa weeyaan waxaa soo gelaya dee fitanta in lagaa badbaadiyo taqwo ilahay baa la rabaa oo makraj min alfitan ah waxaa makraj min alfitan ah alrujuucu ila alculamaa alrabbaaniyiin in loo laabto dadka ahlucilmiga ah ee diinta ilaahay ku dhaqmaya ahlusunna waljamaaca a'imadooda ee ahlucilmiga in loo noqdo taasi damaan waxay kuu siinaysaa inay waddadaas toosan iyo mawqifkaa lagaa doonaya inaad yeesho marba ku aadan halkaa inay kuu sheegaan baad markaa ka qaadanaysa taasi waa muhim xudayfa ibnu yamaan saxaabiga la odhan jiray radi allahu canhu aad buu rasuulka u su'aali jiray fitanta wuxuu uhi anugu dadkuna khayrkay weydiin jireen rasuulka aniguna sharkun baaban weydiin jiray sharka oo sharka muxuu doonaya dee sharka inuu ka digtoonaado yuu arrintu ahayd caraftu shar laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif alkhayra min ashari yaqa fiihi sharka sidiisa haddaad u baranayso maxaan ku dhahdaa inaad ka dhowrsoonaato aad iska ilaalisid de waxaw waa shay weyn saas darteed baa wuxuu ahaa xudayfa ibnu yamaan aad buu rasuulka u weydiin jiray radia allahu canhu fitanta iyo waxyaabaha iman doona mustaqbalka dheer ayuu aad u weydiin jiray rasuulkuna aad buu uga jawaabay ilaa uu yidhi ninka la yidhahdo xudayfa akhbaranii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bimaa huwa kaa'inun ilaa an taquuma asaaca famaa minhu shayun ilaa qad sa'altuhu ilaa qiyaami saaca waxa imanaya oo dhan ayuu ii sheegay rasuulku aan su'aalay shay kastana marka waan su'aalay buuri oo waxaa la tashan jiray taan uga jeedna waxa weeyaan dee wuxuu ahaa xudayfa cilmigiibuu markaa hayaa fitanta iyo axaadiista iyo waxa iman doona iyo warkao dhan buu hayaa cumar bn khaaab radi allahu canhu marka amiirumuminiin ahaa i xilligiisii isaguu la tashan jiray wixii fitana yimaada warba xudayfa oo kaalay maxaad ka haysaa rasuulka arrintan oo kale muxuu kaga warramay marka isaga ayuu la tashan jiray oo wax weydiin jiray isagu u fakan jiray oo markaa dee axaadiisii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu alayh isaga ayaa markaa marka agtiisa ay ku sugnaayeen taasi marka waxa weeyaan dadka ahlucilmiga oo axaadiisa iyo cilmiga akhriyey waxa weeye u noqoshadoodu waa makhraj min alfitan waxaa kaloo ka mid a altamasuku bikitaabi اllahi wa sunati nabiyina muxamed cilman wacamalan waictiqaadan kitaabka ilahay in la qabsado iyadaaba ku filan waxoo dhanba kitaabka ilahay oo la qabsado iyo sunnaha rasuulka barasho iyo ku dhaqan iyo caqiidaysi oo akhrinta qur-aanka la akhriyo oo lagu tadabburo oo macnihiisa la fahmo arrimahaasoo dhan ba waxay keenayaan qofka inuu maxaan ku dhahay fitanta ka badbaado oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh markuu saxaabada waaniyey aad u waaniyey mawcida baliiqa oo xeedheer ayaa wuxuu u sheegay oo yidhi fainahu man yacish fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiina min bacdi tamasakuu biha wacaduu calayha biاnawaajid khilaaf baa iman doona bu yidh fitnatay ka mid tahay khilaafku iyo tafaruq khilaaf baa iman doona fara badan waxaad yeeshaan sunnahayga qabsada iyo khulafadii raashidiinta ahaa oo abubakar wa cumar wa cuثmaan wa cali raggaana sunnahoodii qabsada tamasakuu biha wacaduu calayha biاnawaajid saas uga dardaamay rasulku salawatu ullahi wasalam markaa qabsashada sunnaha la qabsado rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu alayhi ayaa wuxuu yahay makraj min alfitan dhibaato meesha laga baxay noqonaysa waa ka ilaahayla subxaana wa tacaala illa waxaa la rabaa marka dhibtu dhacdo meesha loo cararaya kitaabkiiyo sunnaha inay noqdaan oo wixii khilaafee yimaada marjic bay leeyihin loo celiyo yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicuu اllaha وaطiicuu الrasuula wauli amri minkum fain tanaasactum fii shayءi faruduuhu ilى اllahi والrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlywmi اlآakhir dalika khayru وaأxsanu ta'wiila ilaahayna aeeca rasuulkiisa aeeca dadka ulamriga madaxdaydiin ah ee muslimiinta muminiinta ka midana aeeca haddii aad iskhilaaftaan ilaahay u celiya ila allahi wاrasuul macnaha hadda waxaa loo jeedaa ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka oo sunnihii rasuulka ah labadaa u celiya weeye macnaheedu haddaad tihiin kuwa ilaahay rumeeyey oo maalintii dambayse rumeeyey haddaad tihiin saasaa ilaahay subxaana wa tacala inoola hadlaya waxyaabaha fitanta lagaga baxaya waxaa ka mid ah altacawud biاllahi min alfitan in ilaahay subxaana wa tacala laga magan galo oo qofku rabbigu uu baryo oo kaalmaha rabbigu u weydiisto mucaad ibnu jabal rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu yidhi waa ku jecelahay wuxuu yidhi waxaad markaad haka tegin buu yidhi markaad salaada ka baxdo inaad ku ducaysato allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahayow ii kaalmee yacni dikrigaaga iyo shukrigaaga iyo maxaan ku leh cibaadadaada wanaagsan yani xusni cibaada igu kaalmee kaalmaha ilaahay baa subxaanaه wa tacaala leh fii saxiix abi daawud ku sugaya xadiidkaas oo kaalmaha yaa bixiya yaa naftaada dhibka ka badbaadin kara yaa maxaan ku dhahay ku toosin kara allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka warramay rasuulku cadaabuqabriga ayuu ka sheekeeyey markaasu saxaabada wuxuu ku uhi tacawaduu biاllahi min cadaabi اlqabr war waxaad ilaahay ka magan gashaan cadaabuqabriga markaasa nacuudu biاllahi min cadaabi اlqabr tacawaduu biاllahi min cadaabi اlqabr ilaahay cadaabuqabriga ka magan gala nacuudu biاllaahi min cadaabi اlqabr dhowr jeer markay yidhahdeen baa wuxuu yidhi tacawaduu biاllaahi min alfitani maa dahara minha wamaa baطn waxaad ilaahay ka magan gashaan fitanta ta muuqata ee daahirta iyo ta qarsoonba intaba ilaahay ka magan gala waxaad tidhaahdaan tacawaduu biاllaahi min fitnati addajaal dajaalna fitantiisana ilaahay subxaana wa tacala ka magan gala marka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu baray saxaabada oo u sheegay inay ilaahay ka magan galaan fitanta muuqata iyo teeda qarsoonba inay alla ka magan galaan baa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh baray wuxuu baray salaada marka atixiyaadka lagu jiro aakhirkiisa in ilaahay jahannama laga magan galo in qabriga cadaabkiisa laga magan galo in fitanta nolosha iyo tageeridaba ilahay laga magan galo in masiixu dajaal fitantiisa laga magan galo rasuulku waa baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh salaada aakhirkeeda in ilaa imada qaarkood ay yidhahdeen ducadaas oo waajiba qaar ay gaarsiiyeen oo xadiidka caaisha oo fi lbukhaari ku sugan waa fara badan yihin waxyaaba ilahay laga magangelaya oo rasuulku baray oo kaana yaquulu wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alkasali wاlharam wاlma'hami wاlmaqram cajziga iyo gabow iyo ma'ham dembiga iyo daynka ayaan kaa magan galay allow ومن فتنة القبر ومن فتنة الناaر وعdاaب الناaر qabriga فitntiisana ilah kaa magan galay naarta فitnteedan allow kaa magan galay naarta cadاabkeedan kaa magan galay ومiن شر فitنة الغiنى hodantinimada فitnadeeda ila haddi ilahay maalku siiyo maalka qudhiisaa fitantii ka mid ah oo laga yaabo qofku markaa adigoo iska waxoogaaba iska ladan oo markaa aan xoolaba haysan oo iska cibaadayso toosan marka intaa lagu maqashaqeeyo aad markaa dee haddaad safal awal ahayd marka salaadda baad safka marba saa saf uga tegayso salaad baa lagaa waayo waa iska suura gala fitan buu leeyahy maalku inaad lunto marka waxaa uu odhan jiray rasuulku wa min shari fitnati اlghinaa hodantinimada fitanteeda sharkeedan kaa maan galay wa acuudu bika min fitnati اlfaqri faqriga fitantiisa faqriguna fitan buu leeyahy oo qofku inuu ku fitnoobo wax la-aanta ilah maay hebal u siisa caqiyada soo geli kartaa maay hebal wuxuu aniga waysiin weydi وأcuudu bika min fitnaة الmasيح الdajaal اllahuma اغsl canii khaطaayaaya bimaaءi الثalji والbarad وnaqi qalbii min الkhaطaaya kamaa naqayta الhawb الأbyض min الdanas marka rasuulku salawaatu الlahi waسlaam alيh saasuu u ducaysan jiray oo fitanta ilahay waa magan geli jiray yaa kaa duwi kara markaa fitanta allah subxaanaه wa taعala ilahay marka inaad ka magan gasha wn ymsaska اllah bdr فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هدي إلهي سبحانه وتعالى دب كل ماضو oo jiro iyo faqri iyo fitan iyo mashaakil golada lagu geliyo oo lagula maago wax kaa saari kara oo kaa faydi kara ma jira allah mooyaane haddii khayr lagula maago fitan in lagaa badbaadiyo dhib oo dhan lagaa badbaadiyo wax ku taabanaya ma jiraan wax ilahi subxana wa tacala kaa duwan wuxuu hi idaa buliita fasiq biاllaahi warda bihi ina aladii yakshifu اlbalwa huwa allah haddii lagu imtixaamo imtixaan lagu soo mariyo الله سبحانه وتعالى كلصون ثق بالله كنا رالي أهو وأيو دباتة عدة في دواء الله سبحانه وتعالى الله وين قصد وبك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يعني إلهي سبحانه وتعالى عدا أنا هين والله ما ينقليو ودبك بدبادنيس وفتنتك هاساري كرتا ومشاكل كابت بادين كرتا وكهانونين كرتا الله مو ينمجد وهذا ما قفك مؤمنك إنه عقيدة استارنتك oo u dareemo in qalbigaagu bayna isbicayn min asaabic raxmaan allah raxmaanka laba farooduu leey dhexooda inay ku sugan yihiin qalbigaagu ku sugan yahay yuqallibuhaa kayfa yashaa suu doon aa lo gediya qofkii muminkaa safar ku jira marka fitantu dilaacdo waxaad arkay isagoo qorgii la boodi war miyaadaan hebel ahayn war ninkii miyadan ahayn oo kii wadaadkaabaa dhacaysa inuu markaa xagga hore boodo arrin sahal maa waaqic tajruba dhabaa loo hayaa kuwa kutubta akrin jiray baa markaa reerkooda iyo reer kale is heleen والله ما ريده محاين قدم عن لبوده كتاب كتاب حاجة وطوري أو حديث أو قرآن أو يوحي هذا كريس وحالة رأى مركة أرنتو أرين خطروي قلبك ما هي ستيد وحالة رأى مركة إن هذا إلهي أضان النقطي وربك آد بريديد ورسولك سود عيسان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على ذاتك رسولك واد عيساني يعني كقلوب تقد قديو قلبك قدين تقصك ilaahay baa qalbiga diinta ku sugayo habaat isaga iskale habaat iyo sugnaansho inaad ilaahay ka baridid oo weydiisatid baa waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku uu kaga badbaadiyo fitanta waxaa ka mid a waxyaabaha fitanta lagaga badbaadayo alcibaadaةu والطaacaةu والcamal الصaalix qofku inuu cibaadada iyo masaajidda iyo meelaha khayrka lagu hayo aad u badatid cibaadaysatid oo cibaadada wuxuu leeyahay macqa ibn yasaar xadiidka warinayo رسولك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي وحدي صحيحة أو في صحيح مسلم كسوغا وعليا عبادة وقت هرجا دلك الله ديالما يسا مسلمين سوق ما ديسو عبادة العبادة يستا هجرة ليسو هجرودي أو كلا وقت مدينة ليسو هجرودي أو كلا أي كديانت وإمام النووي مركو حديثك شرحينه وعليا ضدك مركو عبادة بهالمامين dadki waa mashquulsan yihiin dadki waa fitaysan fitnaysan yihiin qofka markaa isagoo arrintaa ku mashquulay cibaado ku mashquulsani waxa weeye ajar aad u weyn oo hijrada la mida buu leeyahy alxaafid ibnu rajab isagoo tacliiqinaya xadiidka wuxuu leeyahay wasababu fii dalika ana annaasa fii zamani اlfitan yattabicuuna ahwaa'ahum walaa yarjicuuna ilaa diinihim fayakunu xaaluhum shabiihan bixaali اljaahiliya فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخبه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه وليه arintaa sababteedu waxa weye maxaa loo yidhi cilaadada wakhtigaasi waa hijiro laysoo hijiroobay oo kale wuxuu yidhi sababtu waxa weeye dadku wakhtiga fitanta hawadooday raaceen oo diintu may soo noqon qofkan xaalkiisa marka cibaadaysanaya wuxuu shabahayaa kuwa xaalkooda horta wuxuu shabahay bu uhi xaalu jaahiliya waktigii jaahiliyadda rasulka laga soo dhasaaray ninkan diintii haystee cibaadaysanayaana ee ilaahay wuxuu ka raaliyahay raacay wuxuu ka cadhooday ka tegayna wuxuu ka dhigan yahay waktigaa jaahiliga ee gaaladu dhibka ummadda ku haysay ninkii jaahiliyadii ka soo hijrooday ka soo dhex baxay ee rasuulkii u soo hijrooday isagoo rumaysan oo awaamirtiisa raacaya xumayna ka dheeraanaya macnaas ka dhiganta oo dadkiiba waxay ku mashquulsan yihiin maxaan ku dhahay fitan iyo dhibaato isaguna xag rabbi ayuu socdaa labada macno ee ibnu rajab qowlkiisa iyo imaamu nawowi hadalkiisu ma kala dheera waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha makhraj min alfitanka ah addacwatu ila allah walamru bilmacruuf annahy can ilmunkar dadkaoo khayrka loo sheego oo wanaagga la faro oo xumaha laga reebo oo munkarka laga soo wada hor jeesto oo shayga maxaan ku dhahay daacada la isu kaalmaysto arrintaasa waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibka lagaga baxayo ee fitnada lagaga dhex baxayo ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walayansuranna allahu man yansuruh ina allaha laqawiyun caziiz aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu الصalaaة waaatow الzakاة waamaruu biاlmacruuf wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibaة اlumuur alla wuxuu ku dhaartay uu dhaartay alle inuu u hiilinayo qofkii u hiiliya ilaahay qofka u hiilinaya muxuu yahay waa qofka sharcigiisa raacaya awaamirta ilaahay fulinaya wakhtiga fitanta in fitnada laga dheeraado la imanaya kaas ayaa ilaahay u hiiliyey qofkaa ilaahay wuxuu u yaboohay inuu u gargaarayo waxaa kuwa loo gargaaraya waa lasii sifeeyado waa kuwa markaanu dhul makaninno oo meel dejinno maxay sameeyeen salaaddii bay oogayaan zakadii bay bixinayaan macruufkay dadka u sheegayaan xumaha ayay reebayaan markaa macruufkaoo dadka loo sheego iyo xumahoo laga reebaa waxay ka mid tahay hiilka ilaahay kuu hiilinayo oo dhibaatada iyo fitanta ilahay subxana wa tacala u kaa dhex saarayo aayaddaas waxaa kaloo ka mid ah xadiidka xadiidka mashhuurkaha oo munkarka reebistiisu inay ka mid tahay waxyaabaha lagaga badbaadaya fitanta xadiidkii uu rasuulku tilmaamay oo maxaa la odhan jiray xadiisafiinay qaarkood ku magacaabeen safiinatu mujtamac bay qaarkood ka alifeen risaale safiinatu mujtamac yani doontii mujtamaca bay xadiidkaa ka alifeen mahalu qaa'imu calaa xuduudi illahi waalwaaqici fiiha kamahali qowmin istahamuu calaa safiinatin فأصاaب بعضهم علاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اsتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذi من فوقنا فإن يتركوه وما أراadوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا xadيثkaas بخاري buu ku sugan yahayo rasuulku salوaت اللhi وaسلام عليه تusaale wuxuu ka bixiyey qofka ku taagan xaqa diinta ilahay ku sugan oo ku baaqaya oo ku toosan iyo qofka xumaha ku daadanee ku dhexdhacaya say isu yihiin buu ka sheekeeyey qowmkaa doonta u qori tuurtay oo qori tuurkii markaa qaarna ku heleen xagga sare laba khan bay leedo khanka sare ku heleen qaarna xagga hoose ay ku heleen doontuna badbiyo macaan bay ku socotaa markaa kuwii xagga hoose joogay markay rabaan biyaha inay cabbaan kuwa xagga sare jooga ayay sii maraan sii cagacagayaan oo sii jiidhaan markii dambe ay tashadeen culays baa inay soo safar dheer baynu gelaynaa marba ragna waynu sii cagacagaynaynaa maxaa hawshaa baynu ugu xaaqsaday maynu yeello xagga hoose maynu dilaacinna doonto oo alwaaxdatan aynu mid ka fujinno biyuuba xagga inooga dhow yihin inooga soo gelaya aynu ka caddaynaaye markaasaa rasuulku wuxuu idhi fan yatrukuuhum wamaa araadu kuwa xagga sare jooga ee marba la dhibaateynaya iyaga lasii cagacagaynayay hadday uga tagaan oo faraa uga qaadaan nimankaasi waxay dooneen oo yahaan dee iyagu xagga iyagaa u dhowo xagga hoose xaq u leeyihiinoo waxay ku heleen qorituur bay ku heleen baddooda iyaynaan gelin hadday jajabsanayaan haddii kale faraan uga qaadno hadday saa uga tagaan halakuu wa halakuu jamiican kuwaasina waa halaagsameen xagga hoose ku jiraa kuwa sarena waa halaagsameen shuf baa laysla noqday wain akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiican hadday gacmaha qabtaan ee waryaha dhegaysta daloolin maysaan doonta daoolmaysaan waayo haddaad daoolsaan waa halaagsamaynaa annagu waxaan raalli ku nahay dhib kasta ina soo gaadho na soo gaadho waa inaad na soo martaan oo na soo jiidhaan na soo cagacagaysaan biyaha xagga sare ka qaatan ma ogolin oy gacmaha qabtaanna dadkaasi way badbaadeen ummaddii dhammaantoodna way badbaadeen taa macnaheedu wuxuu yahay ummadda qaarna waxay had iyo goor ka shaqaynayaan beladaya sharka iyo abaabulka iyo dhibaataynta iyo colaadaha iyo waxbay hurinayaan inta kale hadday kuwa gacmaha qabto waxay ka mid tahay makraj min alfitan inta kale hadday kuwa ka hor tagaan oo yidhahdaan dhaqaa ma jirto oo na kharibi maysaan oo na gubi maysaan waxaa soo baxaya in ummaddii markaa ay ka badbaaday fitantii baa soo baxaysa wuxuu abubakr asidiq radi allahu canhu yidhi ayuha annaas inakum taqra'uuna hadihi alaaya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه آية أصبر أخريس أن ضديهم آه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل نفتي أن لازمه waxba idin yeeli maayo yani kiinumay haddaa idinku hanuuntaan oo markaa macnaha dadka qaarkood ay u fahmeen in loo jeedo dadka khushigooda meeshay doonaha ka dhaceen maxaa kaa galay anigu naftayda uma dee ilaalinaya arrintu inaanay saa loo jeedine aan rasuulka ka maqlay isagoo leh dadku hadday qofka daalimkaa arkaan oo aanay gacanta qabanin waxay u dhow yihiin in ilaahay subxaanaه wa tacaala ciqaab ku camimo ee u dhow yihin bu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh aayaddu markaa macnahaas u socota oo de idaa tadaytum haddii layahay mabaada hanuuninba de haddaadan dacwadda ku kicin iyo khayrkii iyo wanaaggaadan ka shaqaynin hanuunkaagu dee markaas masaxna waxaa ka mid a waxyaabaha makraj min alfitanka ah alistikfaar watadaruc qofku inuu istikfaarsado oo dembi dhaaf rabbigii weydiisto oo tadaruc la yimaado arrimahaasi waxay keenaan waxa la yidhaahdo fitantoo laga badbaado iyo dhibka iyo shiddadoo laga badbaado sida nebiyullaahi yuunus markii ilaahay ka warramayay falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabisa fii baطnii ilaa yawmi yubcahuun haddaanu kuwa tasbiixsada ka mid ahayn ilaahay dembi dhaaf weydiiso istikfaarta iyo tasbiixda badin wuxuu ahaan lahaa wuxuu ku baaqiyaan lahaa xuutada caloosheeda ilaa qiyaami saaca waa taayadkan alla ku lahaa وظنونi إذ ذهب مغاaضبا فظن أن لن نقدر عليه فناaدى في الظلماaت أن لا إلaهa إلا أنت سبحاaنكa إنيi كنت من الظالمين فاsتجبنا له ونجيناه من الغم وكذلكa ننجي المؤمiنين marka استغفاarta iyo تصبيixda iyo dmb dhaafoo rab la weydiisto arrimahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka siinaya waa la yidhaahdo inuu ka badbaado maxaan ku dhahdaa fitanta u ka badbaado waxaa ka mid ah tawakul ilaah oo la tala saarto oo marka dhibi timaado iyo maxaanku mashaakilku ilahay qofku cuskado oo xasbuna allah wa nicma alwakiil uu ilahay tala saarto waayo allah ayaa la tala saaranaya waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu baa ilaahay yidhi qofka ilaahay tala saarta alla isaga ku filan aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana وqaaluu xasbuna اllahu wanicma alwakiil marka qofka muminkii hadduu ilaahay subxaana wa tacala tala saarto rabbiguu cuskado isaga ayaa markaa tala saarashadaas ayuu kaga badbaadinaya fitnanta nasأl اllaha subxaanaه wa taعaalى an ykhrijana min alfitan اllahuma najina min alfitani ma dahara minha wma baطn اllahuma najina min alfitani ma dahara minha wma baطn biraxmatika ya arxam الraaximiin subxaanaka اllahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astغfiruka وatub ilayk